bismillaahi raxmaan iraxiim halkani waa dalsan kusoo dhowaada warka dalsan idaacadda duurnimo
doorashada guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada maamulka somalilan oo maanta ka dhacday magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka
gudool idaare xamdi cabdi barre oo kuna gaar ah muqdisho kula qaatay xildhibaanada labada aqal ee laga soo doortay deegaanada puntland
madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed iyo odayaal dhaqan uu ku guulaystay inay kala qaadaan ciidamo maleeshiya beeleeda oo ku dagaalama gobolka shabeellada dhexe
maxkamadda racfaanka ee gobolka banaadir oo amartay in xabsiga lagu sii hay-adeysanayaal kalluumaysato ajaaniib ah oo ay maxkamaddu la horgeeyey saaka
sheekh cabdisalaam ducaalo oo ka mid ah culammada ugu waaweyn ee kenya oo soo dhoweyn ballaaran lagu sameeyey xidhada qaxootiga dhadhaab ee dalkaasi kenya
munaasabad lagu dhaarinaya xubnaha cusub ee golaha wasiirada dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ka dhacday magaalada baydhabo xarunta gobolka baay baraakudibadana waxaa ugu waaweyn dagaal sokeeye ee dalka suudaan oo boqolaal maalmood jirsaday xilli dhowro mar ay dhaqangeli waayeen xabad joojin lagu dhawaaqay
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bob dring iyo marimas sagal holselaris
intaas waxaana qodobadani wararka ugu waaweynaa dhegeystayaal kusoo dhowaada warka oo dhammaystiran
aynu ku bilownay doorashada guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada maamulka somalilan ayaa maanta waxay ka dhacday magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka sida fafaahinta amuurtan uu ku eegayo waryahayaga cabdisalaam juula shaakir magaalada hargeysa ee caasimadda maamulka somalilan maanta waxaa ka dhacday doorashada guddoomiyaha golaha wakiilada somalilan waxaana doorashadaasi ku tartamayay laba murashax oo ka mid ahaa golaha guddoomiyaha cusub ee golaha wakiilada somalilan ayaa waxaa loo doortay xildhibaan yaasiin xaaji maxamuud faratoon oo ka tirsan xisbiga talada haya ee kulmiye ee uu hogaamiyo madaxweynaha somalilan muuse biixi cabdi isagoona doorashada kula tartamay musharax maxamed qadar xildhibaanada golaha shacabka ayaa cod gacantaaga ugu codeeyay yaasiin xaaji maxamuud faratoon kaasi oo helay afartan iyo lix cod halka musharaxii la tartamayay ee maxamed qadar uu isna helay soddon iyo shan codood doorashadan ayaa waxaa goobjoog ahaa xubno ka tirsan xukuumadda madaxweyne muuse biixi cabdi waxaana ka mid ahaa wasiirka arrimaha gudaha maxamed kaahin iyo wasiirka warfaafinta saleymaan koore guddoonka golaha wakiilada somalilan ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashada
yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon inuu noqdo guddoomiyaha golaha wakiilada jamhuuriyadda somalilan gacantaa taagaan gacanta yaan la dejinin musharax guddoomiye maxamed khadar daahir mooge waxa uu codeeyey shan iyo soddon mudane xildhibaan yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon waxa uu codeeyey lix iyo afartan mudane guddoomiyahana ma ocodayn lama ogola sacab guddoomiyuhuna ma ocodayn xildhibaan maxamed khadar daahir soo kac ma dhammaan shaqadii ma dhammaan fadhiista fadhiista fadhiista fadhiista waxaa soo kacaya xildhibaan yaasiin xaaji maxamuud xiir waxaa soo kacaya xildhibaan yaasiin xaaji maxamuud xiir kelmad mahadna qabo oran doona soo dhawow guddoomiye guddoomiye soo dhawow soo dhaweynaya
dhanka kale guddoomiyaha la doortay ee yaasiin faratoon ayaa dhankiisa goobta ka hadlay isagoona u mahad celiyey mas-uuliyiinta kala duwan ee doortay bismi illaahi raxmaan raxiim asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudanayaasha golaha wakiilada aad iyo aad baan si miisaan iyo mugla aan idinku mahadnaqayaa sida nadiifta ah ee deggan sida nadiiftaa ee deggan ee aad doorashada uga qayb qaadateen aad baan dhammaanteen idinku mahadnaqayaa midi doortay iyo mid iga codeeyeyba labadiinna qoloba waan idiin mahadnaqayaa sida wanaagsan ee xilkasnimada leh aad u godateen xilkiinna intaa waxaan ku darayaa goluu wuxuu soo noqonayaa maalinta sabtida
ra-iisul wasaare xamse cabdi barre ayaa kulan gaar ah muqdisho kula qaatay xildhibaanada labada aqal ee laga soo doortay deegaanada puntland cali aadan ayaa warkan faahfaahinaya ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi barre ayaa kulan is-xog waraysi isugu jira iyo sidoo kale warbixino ka dhageystay markaasi xildhibaanada laga soo doortay maamulka puntland isagu markaasi hoygiisa kula yeeshay xildhibaanada labada aqal ee deegaan doorashadooda ay tahay puntland ra-iisul wasaaraha ayaa xildhibaanada warbixin ka siiyey heshiiska golaha watashiga qaran iyo dadaalka xukuumadda dan qaran ee ku aadan sidii loo ilaalin lahaa nabadda iyo xasiloonida puntland islamarkaana khilaafka jira wadahadal loogu dhammeyn lahaa waxa uu sidoo kale kulankan looga hadlay xaaladda gobolka sool iyo xal uhelidda colaada ka jirta ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse ayaa waxa ugu baaqay xildhibaanada inay ka shaqeeyaan nabadda iyo xasiloonida dalka si loo xaqiijiyo horumarka la hiigsanayo kulanka ayaa waxaa goobjoog ka ahaa gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka marwo sacdiya xaaji yaasiin samatar iyo gudoomiye ku-xigeenka labaad ee aqalka sare cabdulaahi cali xirsi timcade iyadoo kulankan uu si markaa si wanaagsan kusoo dhammaaday is-afgarad
geesa kaleetana madaxweynihii hore ee soomaaliya mudane shariif sheekh axmed iyo odayaal dhaqan ayaa ku guuleystay inay kala qaadaan ciidamo maleeshiya beeleed ah oo ku dagaalamay gobolka shabeellada dhexe waryahayaga abuukardayax ayaa halkaa ka soo warmay
waxaa degan xaaladda deegaanadii lagu dagaalamay ee hoostaga degmooyinka raagaceelle iyo cadale ee gobolka shabeellaha dhexe halkaas oo ay maalmo ka hor ku dagaalameen maleeshiya beeleed walaalo ah oo ku sugan deegaanadan waxaa dhaqan galay sidoo kale xabad joojin lagu dhawaaqay iyadoo madaxweynihii hore ee soomaaliya sheekh shariif sheekh axmed ugaaska iyo imaamka beesha mudlood iyo odayaal dhaqan ay isku howleen sidii loo joojin lahaa xiisadda colaadeed ee ka aloolsaneed muddooyinkii ugu dambeeyey gobolka shabeellaha dhexe odayaasha labada dhinac ee beelaha dagaalamay waxa ay qaateen xabad joojin waxaana sidoo kale ay aqbaleen in la kala qaado maleeshiyaadkii ku dagaalamay deegaanadan hoos yimaada raagaceelle iyo cadale ee gobolka shabeellaha dhexe ugaaska iyo imaamka beesha mudulood oo ka hadlay kulan kooban oo odayaashani ay isugu yimaadeen madaxweynuhuna uu goobjoog ahay waxa ay ku sheegeen in muhiim ay tahay in la joojiyo dhiigga walaalaha ku daadanaya gobolka shabeellaha dhexe ciyaarta maxamed muuse oo cawada meeshaan hor fadhida ninka garabkayga madax fadhiya waa madaxweyne hore sheekh shariif sheekh axmed xildhibaan qaran abkowgay ugaas maxamuud cali ugaas imaam daahir horaad isu aragteen dadka ma haandegan qofka bini'aadamka waxaa leedahay afkiisa carab bi'ilkaa ku yaal waanis qoomaa keligiisa usqaniinaa hase ahaatee inaan waxa dhac aan sharciyahayna ma ahan micnaheedu meel hebel maad uma imaanay joogta cawada dhibaatada dhacday iyo dadka walaalaha oo isqoomay iyo dadka dhintay iyo dadka dhaawacmay iyo barakaca iyo dhibka dhacay ay qof walba ka xun tahay in aan inya laydin malaas malaaso oo laydin macno macneeyo laydinka koobo ayna wax ku dhaqmayno qof walba mas-uul waxyaalaha gara kara sida ay wax yihiin sida in wax loo bilaabo rabo qodobadeera iyo qorshaheera ugaaska iyo madaxweynahan haddii elid ma u dhaafaa waxaan si idiin caddayhaa inaan nabad aad ku noolaan jirteen dadka idinla degano walaalihiin idinla dhashay kuwa kaloo kasii xago dariskowra maamulka dawliga ahoo meesha ka jiro wax walba in la madareeyo lana markaateeyo xalaal maalcada laqwataa laga dhigo leesu run sheego aan idinkugu nabad dadka ugu horreeyo soo dhoweydan anaad tihiin aan idinka rajayn haddii ilaahaydu asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu waxaan idinka rabnaa qaraabooy sidii horeba ay madaxda hirshabelle idinkugu sheegtay asalku wuxuu yahay nabad nabad nabad iyo tolku inuu ku maaragtay iskula deganaado wanaaggiisiisay wada dhasheen dad diin iyo wax walba og ayaa tihiin waxa diris isu yahana waa taqaaniin dad dhalashadoodan waa taqaaniin laakiin haddii dhibdhici rabo waa uun cidka cidka saasaa u ah ha u noqotee xalaa loo baahan yahay si kastoo la isu dilo si kastoo la isu baabi'iyana marka ugu dambeysa nabad in la aadaa lagu qasbanaana ila dadka islaamaaya dadku waa uu noolaha dhulkuna soo kordhimaa qof taaka qabiil uu degan yahay qaada kartana ma jirto marka waxaan rabnaa in la isu samro kolley laba qofood iyo laba qabiil ciddii rabta ahaatee wixii wax ka dhex dhacaan ma sina uma sina qaladka qaladku meeluu ka jiraa waa la dul istaagi doonaa annaga marka warka haddaan soo koobna ajendaheenna waxaan idinka rabno muraadkeenna horeno madaxda hirshabelle idinkugu sheegtay caawana waxaa idiin sheegi doona madaxweyne sheekh shariif waana mahadsantiisa dhinaca kale madaxweynihii hore ee soomaaliya shariif sheekh axmed oo isna madasha ka hadlay waxa uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay colaadaha ku soo noqnoqday gobolka shabeellaha dhexe waxaana uu tilmaamay in la ysugu imaan doono gogol dibu heshiisiineed
aniga xildhibaankiinnina waa ahay igaarkiinnina waa ahay walaalkiinna waa ah mugga waxaan u maleeyaa wax dambe oo hadda laydiin doonaayo oo hadday jiraan waa noo sheegaysiin marka waxaa laydinka rabaa warka inta horena inuu ka gaabnaado inuu ka caddaado inuu ka jilcanaadaa la rabaa maxaa yeele dad muslimiin aan nahay qaraabo isdilaysa oo tawxiidka wada haysata oo wax haddii la fiirsho laga wada hadli karo oo laga heshiyi karo isku dilaysa waxaan aaminsanahay inaa ka weyn tihiin waa ka weyn tihiin ilaahay talada iyo tawfiiqda hana waafajiyo rajo badanaa idinka qabnaa qaraabadii kale xalaan la soo hoyanay waa soo aragnay waa la fadhiisanay waana soo dhoweeyeen waa u jeedinay waxa aan ka rabno waana naga aqbaleen dhinaciinay naga soo jirtaa ilaahay mataqaanaa tawfiiqda hana waafajiyo waxaa laydinka raba waxaa waaye xabad joojin deg dega oon shuruud ku xirayn ciidanka in la kala qaado wada hadal nabadeed loo fadhiisto intaasaa nagala rabaa ilaahay idankiisa warka idinkuma dheerayhaayo maxaa yeele howl badanaa rabnaa inaa qabatiin beriga howlahaasoo dhan beriga inay ku wada dhacaana rabnaa annaga odayaasha labada dhinac ee ku dagaalamay gobolkan ayaa dhankooda tilmaamay in ay qaadanayaan mas-uuliyaadkooda ku aadan taasoo ku saabsan in la kala qaado maleeshiyaadkii goobtan ku dagaalamay بسم الله الرحمن الرحيم أخيارتان شرف تله أو قاري هو نوت مدي أو وقت سوق جلسة أو جهد سوق جلسة وحاولت سلام سلام مسلمك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعد ما هسنتين غير الله يدين سيو ولا النوي مداتهين وحاد مسعتين واؤنا ديقة مسلمك أنك لبدبادنا annaka walaalahayn oo naga weyn oo tulweyna waxay qaateen waa qaadanay horaan u qaadaynaa gadaalaan u qaadaynaa wax aan diidaynaa ma leh walaalkee asaaciga weyn hay haggaansho waxay ugu haggaanshaan ku daba kacay nin diidaan uguma jiro wixii tawfiiqo ilaahay noo keenaan allah noo keeno
maxkamadda racfaanka ee gobolka banaadir ayaa amartay in xabsiga lagu sii hayo adeegsanayaal kalluumaysato ajaanib ah oo maxkamadda la horgeeyey gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa maanta dood dheer oo uu laga yeeshay arrintan ku saabsan oo amray in dib loogu celiyo xabsiga ay ku jireen soddon eedeysane kalluumaysato sharci darro ah loogu soo qabtay xeebaha dalka igoo kalluumaysi sharci darra ah ka waday gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa sidoo kale sheegay in ay dhegeysteen qaar ka mid ah naaqoodayaashii labada doon ee lasoo qabtay ay sheegeen in islamarkaana ay iyagoo is-afdhaaf ay keeneen taana ay keentay in dadkan iyagu maxkamadda u racfaanka gobolka banaadir ay amarto in dib loogu celiyo xabsiyada ay ku jireen oo ku yaalla magaalada muqdisho gudoomiyaha maxkamadda racfaanka gobolka banaadir ayaa soddonkan eedeysana u kala dhashay wadamada bakistan iyo kuwo kale heshiyan ah ayaa waxa uu sheegay inta laga soo gabagabeynayo kiiskooda ku saabsan dacwadda loo haysto kalluumaysiga sharci darrada ah ayaa waxa uu yidhi markii ay dhegaysatay khabiirka uu soo gudbiyey xafiiska xeerlaaryaha guud kana shaqeeya wasaaradda kalluumaysiga iyo dhaqaalaha buluugga si waafaqsan qodobka boqol lixdan iyo kow ee xeerka habka ciqaabta oo lala akhriyey qodobada boqol sideetan toddoba boqol sideetan iyo sideed ee isla xeerka habka ciqaabta maxkamaddu markii ay wareysatay labo ka mid ah eedeysanayaasha doomaha arsenal iyo balujistan labaatan si waafaqsan qodobka boqol sagaashan iyo sideed ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed maxkamaddu markii ay dhageysatay gabagabada uu sameeyey xeerlaalyaha ku matalayay dacwaddan xafiiska xeerlaalyaha guud si waafaqsan qodobka laba boqol soddon iyo kow ee lala akhriyey qodobka boqol toban iyo sagaal ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed maxkamaddu markii ay dhageysatay gabagabada uu sameeyey mid ka mid ah qareennada eedeysanayaasha si waafaqsan qodobka laba boqol soddon iyo kow ee lala akhriyay qodobka boqol toban iyo sagaal ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed maxkamaddu waxa ay go-aan ka soo gaari doontaa dacwaddan si waafaqsan qodobada siddeetan iyo toddobo boqol iyo labaatan ee xeerka habka ciqaabta soomaaliyeed iyada oo ku dhawaaqi doonto muddada ugu suurtagalsan sida ku cad qodobka boqol iyo labaatan faqradiisa koowaad ee xarafka ba inta laga gaarayo muddadaas oo ay maxkamaddu soo mudayn doonto dhinacyadan ay la soo socodsiin doonto dagaalada sokeeye ee dalkaasi suudaan ayaa ayaa waxa ay galeen boqol maalmood iyada oo haatan u muuqato in xaaladda ka taagan waddankaasi suudaan in mar kale aanay dhaqan gelin xabajoojintii lagu dhawaaqay waxaa soconayay dadaallo ay doonayeen wadamada gobolka inay ku xaliyaan xiisadan culus ee ka taagan dalkaasi suudaan kuwaasi oo duqeymaha iyo dagaalada tooska ee dhinacyadaas kasoo horjeeda ku dhex marayso waddankaasi suudaan ay ka dhasheen khasaare kala duwan oo isugu jira dhimashada dhaawac waxaana guuldarastay baaqiyo kala duwan oo gobolka ama dhinacyada gobolku ay soo saareen si xal looga gaaro xiisada ka taagan waddankaasi suudaan waxaa ugu dambeysay dhacdadii wadahadalka ee ka socday boqortooyada sacuudi arabiya si laysugu keeno dhinacyada isku haya dalkaasi suudaan inkastoo ay u muuqato xabajoojintii macmalka iyada dhinacyada la dhex dhigay inay guuldareysatay warkeed war aad kala socoteen raadiyaha dalsane magaalada muqdisho a khiyaartana dhegeysataa duhurka maantaha waa naga intaa
wararkaad la haysaa hobsiima uhelidooda iyo hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la hel yaabaa talal hel